war siyaasadda iska daayo in maalayaalo dhismaha ka shaqayno walaalayaal oo dhismaha ka shaqayno aan ka fakarno sidii meeshaan loo istaajin lahaa sidii wasiirku u sheegay dowladda galmudug boondooyinkeeda waxbay ku leedahay gub waxbay ku leedahay hobyo waxbay ku leedahay dekadu wax alaalay wixii qoondaa oo ama dowladda federaalka ama world bankigaan ka helay hadda lacagtii boqol iyo kontonkaad world bankaa laga helay qoondadii galmudug bay ahayd dayn looga soo gooyay bay ahayd haddana wax kasta oo ka yimaada waxaan rajaynaynaa inaan qeyb fiican uga soo gooyo mar alaalay markaa laga helo mar kastaba iyo inaanu helno wax isku duuban oo fiican oon hal mar aan carrada si fiican kor ugu qaado ilaahay idanka waa helaynaa wax fiican baan helaynaa qalbigiina khayr u sheega dekadu waa dhismaysaa jidku waa dhismahayaa jidad kalena waa dhismahayaa waa ballan insha allah taanuu waxyaalahii amba la qaaday oo hore ilaahay waa ila hirgeliyey tanna ilaahay waa ila hirgelin doonaa intaan arada joogo asxaab badan oo jamaal iyo wasiirada iyo qoorqoor iyo rag baan leeyahayo haddaan wadayaantan waa kala marayna bal haddaan si fiican wada shaqaynaynaa sanadka inta ka hasayna wax la taaban karo ayaan ka qadan doonaa kadib